isbeddelkan weyn ayaa waxaa lagu sameeyey saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxaana saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ka mid ahaa darajadooda hoos loo dhigay waxaana arrintan la sheegay inuu ka dambeeyo taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal cilla karshe iyo sidoo kale jenaraal ceynaashe oo saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka xoogga darajadooda hoos loo dhigay sidoo kale waxaa la sheegay in arrintan ay ku lug leeyihiin xubno ka tirsan ururka awoodda xoogan kule dowladda soomaaliya ee danuujiid oo diidan siyaasadda ahlusheek lix boqol toddobaatan iyo sagaal sargaal oo ayaa la sheegayaa in darajadooda laga dhigay dablayaal waxaana sidoo kale la sheegay in gebi ahaanba la diiday jarnaaladii uu magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed jarnaaladii uu magacaabay sheekh shariif sheekh axmed ee darajadooda la diiday waxaa ka mid a jenaraal buraale jenaraal yuusuf agey jenaraal kaalmey jenaraal axmed nuur jenaraal maamow jenaraal madoobe iyo sidoo kale jenaraal awil dhiig sokeeye intan waa inta hadda aan helnay ee jenaraalada ah darajooyinkooda korneelaha laga dhigay dad badan waxay og yihiin in jenaraal indho qarshe iyo dhegeystayaasha waxaan kala halgelinayaa jenaraal caynaanshe halka aan ka dhahnay waa jenaraal caynte caynte oo oo ragga maskaxda arrintan keenay in saraakiisha qaarkood xilka laga qaado laakiin jenaraalo badanaa jira waxaa mar dhegeystayaasha ugu tacisa inta jenaraalo hadda korneel laga dhigay waxaa ugu horeeya jenaraal buraale jenaraal yuusuf cadey jenaraal kaalmoy jenaraal axmed nuur jenaraal maamow jenaraal madoobe iyo sidoo kale jenaraal cawil dhiig sokeeye wararka qaar waxay sheegayaan oo dad xoogaal ay sheegeen oo saraakiisha ka tirsan in darajooyinka aysan jirin dad lagu xadgudbay alashiiqna aan la beegsanan laakiin laisku xujeeyey in la keeno tigreetada lagu magacaabay lagu magacaabay saraakiishaas darajooyinka ay haystaan tigrooyin waa tigreetada lagu magacaabay gaar ahaan raggan generaalada maaha korneelada iyo weliba korneel xigeenada iyo gaashaalayaasha iyo iyo saddex xidigle laba xidigle ilaa xidigle in in ma jirtaa wararkaas xogtaas ma heshay in
way jirtaa jeneraaladan waxaa la weydiiyey digreetadii uu kusoo magacaabay madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh sadiir sheekh axmed jenaraal inda karshe waxaa soo magacaabay saan la socono madaxweynihii sidoo kale aad iyo aad marka sharci ahaan sharciyaqaano waxay sheegayaan in jenaraal uu xilka ka qaadi kara madaxweyne digreeto kasoo baxda ama baarlamaanka ma jirta arrinta loo macnaynayo dad badan ay u arkaan in lix boqol toddobaatan iyo sagaal sargaal xilkii ay ka qaadaan oo ay sheegaan darajooyinka inay ka qaadeen taliyaha ciidamada jenaraal indho qarshe jenaraal cinte iyo kumed cabdullaahi macalin nuur in arrintan siyaasad ay ku lug leedahay oo raggan gadaal ay kasoo riixayaan rag kaleo ururka damuujiidka ka tirsan oo ku xumeynaya ururkai alashiik ay kor hore sabada lagala wareegay aad iyo aad wararaa sheegaya in shan boqol konton oo sargaal in mushaar loo bilaabay
waa in loo qoray sargaal walba shan boqol iyo konton doolar aad iyo aad arrintaasna lacagtaasna sheegay in waxyaaba isdoomarin lagu sameeyey taasna ay keentay in saraakiishaas xilka lagala naqdo aad iyo aad